iyagaan marka hore saraaxda ku raacay imika laakiin san markii hore fadli bayd weeye aan ku laqbay o dhan imaka ra'yigaygu iska bedelay oo waan kaba laabmay bal de waxaan hela oo laysoo taswiray alfiyadu saudiya uu isagu sharxday hadalkii uu ku sharxay anaha qolooyin ayaa ka dalbay bal inay iga soo taswiraan masaladahaas oo waa la taswirtana waan helayo safaxaadkii oo markaa hadal de khad ahaa oo maca sheekana ama shuraaxdiisa oo dhami ay wada mareen oo waa meel halkii qaybaha marfuuca shadri ah oo qaala la min qaa'idin madkuurin oo dhammaan shuraaxdu ay wax ku wada sharxeen lakin waxaasi aan waaqiciyo sawaabkii ahayd markii dambe de xataa sudi adi sharxiisa taasi kusugnayn si sawaabka ahayd sharxiisa ay kuma sugantahe bata insha allahu tacaala maalin kale waayo waa hadal de anigu waan saas ku sharxay iyaa ku raacay cajaladaha ay bisaa ay ku duuban yihin ciddi iga akrisatay inay saas tahay iminka si aan ka laabmayo oo de aan kaba laabmayo insha allahu tacala wakti kalean eegi doonaa bal waxaan leeyahay xizaami waxa weeye waa sam ama waxa kutubta aan tilmaamo dhacay waa khada un meel uu ka bilaabmayba haddaba wansub xizaamiyan wansub nisbe xizaamiyan xizaami u nisbe waxa weeyaan waa man fi hadihi lkutub kula man fi hadihi lkutubi halaata cidda kutubtaas saddexdaa ku sugan oo dhan siwaa man shaksi un mooye ubhima la ibhaamiyey magiciisa la ibhaamiyey oo saxiixa muslim kuba sugan aakhiradiisa waayo kaas ikhtalafu way isku khilaafeen in xaraami lagu dambinayo iyo in alxizaami laguba dambinayo iyo su ibnu mahan isaga kuba tegay inuu aljudaamiyu yahay waa min laysku khilaafsan yahay laakiin waxaan ka ahaynba waxaa tidaahaa eed kutubtaa ku aragto alxizaamiyu dheh ibrahim mudir uu kusoo naqnoqa kitaabka lakin inta badan marmar mooye de waxaad dhici karta hadaad kitaabka tasabucdo hore iyadoo nisbadu la socotay inaad ka helin lakin kitaabka waa ku jira inta badan ibrahim mudir inuu kuba yimaade wala nusfayinka qaarkood ay dhacdo bal intaa iga dha taas aan ku dhaafaya intaase walxaarisiyu xaarisi lahuma bukhaari iyo muslim buu u sugnaaday oo nisbadaasi bukhaari iyo muslim way kuba sugan tahay alxaarisiyu oo taas nisbadaas wa sacdun sacd aljaariy oo isagana meesha ama aljaariyu weeye nisbada iyo jaar loo nisbeeyo oo ah meel malaha dekad yaroo kooban ahayd oo saaxeebaha madiina ee ku toosan ee muqaabilkeeda kuba sugnayd ayuu adigu kulle caamilno uga ahaa cumar sacd ninkaas ee halkaa loo nisbeeyeyna faqad macnaa waa dee waxa weeyaan waa huwa faqad wey isaga un weeye wax nisbadaa leh kutubtaas saddexdaa khaasatan muwadaa malik ayaa dikrigiisu ku sugan yahay ee cid kaloo loo nisbeeyey oo isaga ahayni ma jirto maxaa kana uu sheegaya bal alxaarisiyu iyo aljaariyu alxizaamiyu alxaramiyu waa taa uu inoo kala saaray marka wuxuu yihi marka alxaarisiyu iyada waa ku sugan yahay kutubtan saddexdaa waa ku sugan yaho waa iyada mid waxalla wixii kutubtaa dhacay ee saxiixayn markaas dhacayba ee alxaarisiyuna weeye si abu umamata alxaarisiyu oo saxaabi ah xadiis muslim kuba leh taas oo iyadu waa mid maxaa kale qaabilaya aljaariyu waxaanay leeyihin de waa imika jaar ayay tahay oo waa marfa ama murfaba haddii ninta la damiyo sanadu meel dooniyuu kusoo xidhan jireen oo dekad ahayd beled yaroo koobanna ahayd oo jaar la odhanayay oo xagga madiina xeebaheedaas ahayd ama dee ka yadaas ku toosan oo sawaaxisha madiina xaggeeda taas baa ay nisbadu tahay marka wax kaa loo nisbeeye mawdicaas oo suuradaa lena ninkan sacd la idhaaho oo kitaabka malik isagu ama muwadaca dikri kuleh ama halkaas isagu waxa weeyaan dee kuleh adigu kitaabkaa ku sugan ayaa jiro sacduljaari ama sacdun iljaari la yidhaha aljaariyu bes wax kale ma jiraan marka wixii kale maxaad odhan dee kaas oo ah alxaarisiyu baad odhan intaasu baad odhan way aw alxaarisiyu lahuma buu usugnaaday wa sacduljaari markaas sacduljaarina faqad waa isagu huwa faqad isaga unba wax min jira wax dee nisbada leh ama dee waljaariyu waaba sacdun iljaari faqad waa sacd wax dee aljaarina waa sacdun iljaariyu faqad waa sacd kaasuun oo isaga weliba muwataa maali kusuganeen saxiixayn aan kuma sugnayn way wa fi nasabi nasabka ama nisbada waxaa ahaaday hamdaanu hamdaan baaba nisbooyinka kutubta kusoo noqnoqota kaba mida macna waa nisbo ilaa qabiilati hamdaan loo nisbeeyey hamdaan wahwa markaa hamdaan oo dee nisbiina mutlaqan xaaliya iyadoo la idlaaqay oo laga idlaaqay in saddexdan kitaab lagu qaydo ee guud ahaanba ruwaadda aad markaa u guurayso ama si guud iyo si de markaa cala lidlaaq halaba waa qaalib noqdayo uu ka qaalib noqday ismigii kale ee isaga qaadiraya hamadaan ahaa qadman wa qadiman khaasatan waa ruwaadii hore mutaqadimiinta ahayd waa ka qaalib noqdo hamdaan baa u badan ruwaadda hore mutaqadimiinta halkan intuu sheekhu raximah llahu tacaala inoogu sheegayaa kolley bal hamdaan iyo hamadaan ayaa tiro horta hamdaan waa reer ballaadhnaa oo badnaa oo yeman deganaa oo rasuulka ilaahay xanafiiska akhirkoodiina wada islaamay oo bal dee laynoo soo naqliyay rasuulka ilaahay markii islaamkoodaasi soo gaadhay inuu sujuudu shukri sujuuday laynoo soo naqliyey kuwaas hamdaan baa la yidhaa marka dadkii iyaga xagga loo nisbeynayay ama ha ka dhasheen ama mawaalidoodii ha noqdeenana nisbadoodu waa alhamdaaniyu taas weeye waxaa kaloo jirta hamadaan oo miintuna way fadxisan tahay daalkuna waa daalkii dhibicda lahaa ee mucjamka ahaa hamadaan waa magaalo ku taalay faris ku taala oo ama dee gobol yaha ka cabiran waa jirta dee kolle mandiqada farisun kaba mid ay jibaasha bal markaa hamadaan waana magaalo kolley culimo boodan markii dambe ay ka yimaadeen oo rag la degay oo dee markii dhulkaa la degay magaalooyinka la degay waa magaalo waktiga jilaarkiibay mandiqada inteeda kale aad iyo aada uga dhib badnayd xagga qabowga walow xagaagii mandiqada inteeda kale haddana aanay kula mid ahayn oo malaha deeraankai ku taalay iyo nuuqa ay kuba taalay iyadoo kuleylka badan ee mandiqadu lahayd xagaagii may lahayn oo meel loo xagaabaxo qabowbay ahayd laakiin jilaal marka ay noqoto waxa weeyaan ayay dee noqoto xataa asxaartoodii kuwa soo arooray kala dee xataa cibaaraadka ku soo arooray haddii dee bal waxa weeyaan meeshii wanqada aylulu waanta muqimu waa haddii hamadaan aad joogto oo bisha aylul waa bisha septembar ay dhamaato adigoo halkaa degan dee markaasuu ka warramaya wejigiisu noqon dhowkakadi iyo dhibaatada dadka iyo qabowga badan ama shiraarkii ee xagaagii oo magaalo qabowbay bay dhan kulaysaasa yeelan jirin hamadaanna markii dambe culimadii waaweyneed ee dambe loo nisbeeyey labadaasa horta kala jiraan marka culimada horta labay ku kala farqiyaan ragga hore mutaqadimiinta ahaa oo dee qarniga dad saxaabadii way ka mid taabiciintii ilaa atbaacadoodii nisbadu waa reerka oo nisbadu taas iyaga waa alhamdaaniyo waa taas ku kala saares ragga dambe mutaakhiriinta ahna ee walow ay inkasoo reebaan oo ilaa qarnigii lixaad rag alhamdaaniyo ah aan arkayno qabail loo nisbeeyey qabiilada loo nisbeeyey haddana waxa aada u badan waa magaalada oo magaalada weeye xagga hore mutaqadimiintana saxaabana kuuma jiro wax magaalada iyo taabiciin iyo wax magaalada loo nisbeeye waxa badan oo qaalib u ah dadkii iyagu markaa raggaa hore khaasatan markaa maxay noqonaysaa bukhaariyo muslim marka aan joogno ruwaada ku jiraana waa raggooda hore ayay noqonaysaa waana labadii qarnigii hore ee hamadaan inooguma jirayso ee hamadaan baa inoogu jiraya laakiin haddii dee waxay ku jiraan hamadaanna waa wax yaroo kooban una hamadaan baa markaa hamadaan baa badnaanaya intaasba weeyaan way waay ila hamdani nisbat hamdani wa beladin adin bala iskani silquda markaas oo de waxa weeyaan oo markay noqoto raggii horena waxa badan un sabi makaba udhigtay taas mutaakhiriintiina waxa u badan iyadoo waa asal aad raaci karto suska dabaho asl yuxtada kaba cabiray waa asal aad qaadan karto bal ninka eeg waktigiisu niyadku yahayo markaa labadooda saa ku kala saarun walow dee istisaacad uu jirayo saraxba kugu sugan oo fi nasri hamdano ayaa ku sugan oo ujeedadu waxaa ku sugan nisbooyinka labada kitaab ama saxiixayn dhacayo muwada nisbo ilaa hadihi alqabiila wahuwa haddaba hamdaan oo waa mansuubkan hamdaan alhamdaaniyi wey wixii ku sugnaa waa alhamdaaniyi marka wahwa waa ismigan mansuubkii alhamdaaniyu mutlaqan xaaliya iyadoo qeyd laga idlaaqon kutubtii saddexdayd lagu qaydin halaba waa qaalib noqday oo wuxuu ka qaalib noqday cala alhamadaaniyi tan dee culimada dambe loo nisbeeyo xaggan raggan mualifiinta iyo musanifiinta waa culimo iyagaa u badan magaalada u badane taasuu ka daalib noqdo wuu ka badan yahay xaguu uga badan yahay waa qidman waa qadiima weye macnaha waa fi mutaqadimiina ruwaadaa hore isaga uga badan oo ruwaadaa hore isaga u badan kollay sharaxuna wuu sharxayaa aad buu u fiican yahay oo waayo umuurahan si fiican buu utatabucaya waana sharax dhan weeye kaamil ah oo marka la eego dee kutub dhan ani waxaan inoo soo dhigan ahayn allahuma dee adyaadii inuu inoo furfuro ayun baa meeshii kaba maqan weeye almuttafiq muftarat kolle maanta hadalka ayarbatee casarku intaa inoogu joogo والله سبحانه وتعالى أعلم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المتفق والمفترق waxaan filaya gaada badankeeda filaytaan sii aqriya alfaadiisa bal wixii ziyaadan baan marka dambe eegi doonaa insha allah mutafiqi iyo muftariqi ayuu mabxadkiisii iyo mawdicii ado halkii lagaga hadlayo uu yahay oo marka almu'tarif almukhtalifa ma almu'tarif walmukhtalif waa kii adugu dheeraa aynu kaba soo baxnay oo waa nooc bal markaa kolleyna waxyaalahan adee asmaadii iyo ayunbuu kuba tacalluqsan yahay iyo waxyaalihii kunyooyinka iyo ansaabti iyo wixii adigu ruwaadu ay lahayn ruwaadu wax ku tacalluqsan weeyaan waanan soo aragnay bal tacriifkiisu wuxuu yahay iyo faa'iidada dabdintiisa inoogu sugan iyo amsilo badan oo uu leeyahay yaanay dhammaanin been wax khaasa iyo wax caamaba imaka halkana almuttafiq walmuftariq waa isna nooc anwaacda xadiidka kaba mid ee ruwaadda kuba tacalluqsan waxaana uu yahay noocan isuu inoo tacriifin doonaba waxyaalaha ama asmaadiiba kasoo qaada ama kunyooyin ama ansaab adigu guud ahaan waxyaalaha asmaadii laftigeed iyo dhawaaqeeduba isku mid ka ahaa oo halkaa way kaga duwan yihiin mu'tarifkii oo kaa dhigaalkunbaa isku mid ahaa laakiin dhawaaqoodu iskuma mid ahayn sida loogu dhawaaqayaa haddaba asmaadii dhawaaqooda iyo dhigaalkooda uu mid keliyaa waa ismi keliya un laakiin shaksi wax ka badan loo bixiyo dee lagu magacaabay si asmaaduba tee dadkan magacan leh ama magacan iyo magacan aabbahan wada lihi ay kala duwan yihiin oo waa musamayaadka ay kala duwan yihiin taas weeye almuttafiq almuftariqo almuttafiqna waxay noqonaysaa waa xaggan iyaga magacoodan dhinac kasta iskaga midka ayaa isku waafaqsan yihiin walmuftariqna iyaga dawaadoodii iyo ashkhaastoodii baa kala tagsan basaaba weye xagga faa'iidadiisan culimadu ay dee kutub gaarana ku khaas yeeleen kutubtan mustalaxana ay baab ama mamnuuc gaara ay kaba dhigeen ay kaga hadlaan waxa ay tahayna faa'iidadiisaas ee adigu dee taa keentay waxa weeye macrifada noocan la garto hagaag loo dabdiyo waxyaalahanna fahm iyo xifdi bay u wada baahanayaan wixii inaad fahamto hortood si fiicanna isaga suto dadkan kala saarto waxaa lagaga aamin noqonaya horta iltibaas dadkii shaksigii uu shaksi kale kaaga darsamood ka garan weydo oo waxaa dhici karta imaka halkan ruuxii aan hagaag u dabdin dad laba iyo saddex iyo afarba hadday doonaan kaba badan oo adigu bal mid ka badan oo tacaduday magacoodi iyo magacii aabbu ama magacoodi iyo nisbadoodii ama kunyadii iyo nisbadii wuxuun ay isku mid noqdeen markay iyagoo intii ay iskaga midka ahaayeenun kutubtii ay ku timaaday iyo asaaniidii dadkaa tacaduday inuu shaksi keliya ruuxii u maleeyo oo bal markaa taaba weeye halkii alqaabtii baynu ku soo maray alqaabta faa'iidadeedan kasoo dhignay ruuxii dee marka isagii la gartay laqabkii uu lahaana la garto waxaa faa'iidadeedu ay ahayd waxaa lagaga aamin noqonayay shaksi keliya inaad laba shaksi u qaato waayo shaksiga haddaad magaciisii garanayso haddana aada laqabkiisii meel kale uu kugu yimaado oonad garanahaynba waxaa dhici karta ruuxiina magaciisiina shaksi baad ka dhigtay laqabkana ruux gooniya inaad kaba dhigto tani waa sii cagsigeedoo ka tacaduday ayaad u qaadanaysaa ruux keliya de ina magacii baaba isku mida ama magaciiyo kii aaba ama ilaa awogii baabay wadaagsadeen ayaad uga qaadan welibana arrinta usii adagi waxa weeyaan labadan magacani ka dhaxeeya haddii midkood siqo yahay midna daciif yahay laba xaalayd ka dhexaysa haddaad umuurahan garan inaad kan daciifka haddaad garanayso magacaa markaad aragtaba kii daciifka u qaadato nin siqaa daciifisa halkaa daciif aad u haysato inaad kan siqaa haddii aad kii aad dambisay uu ahaa ama aad taqaanay uu ahaa magacii markuu ku yimaado ninkii siqadayd aad u haysato nin daciif aad markaa siqo u qaadato ta taasna oo wax saxiixa aad daciifiso ama wax daciifa aada saxiix yeesho taasaa iyadna ka dhalanaysa umuurahan waa umuuro ahamiye aada u weyn leh walow dee inagu mala mutuun mooyaane umuuraha iyo aynan cinaayo ulahayn oo imanka wan aqriyayna une laakiin dee ma garan karo dee se ihtimaamka usisaan ma ogi warmahayaan falsiba weeye oo markaa itifaaquna waa jaanibka iftiraaquna waa jaanibka faa'iidadna waa taa isagoo bal amhilo inaga siinayay iyadoo dee sali khadiib oo kale iyo uu kitaabkan ku khaas yeelay mala dabadiina iyadana ay culimada qaarkood de haddii wax laga hayo waxaan laga haynba iyaguna ay wax bal markaa kutub gaara noocan ku khaas yeeleen kutubtaa faa'iidadeedna ay tahay guud ahaan bay tatabbucaysaa bal walow dee dhici karto waxyaalahan kolley xasrigu kolkol inuu adkaado haddana way kara waxna de waxna waa wax fara badan oon la xasrin karayn waxna waa wax inkastaba ha badnaadeeno culimadu markay dee ay tatabucaan jusiyaadkeedii bal aqlabkii ama ma mucdamkii ama dee dhammaan ay soo wada sheegi karaan wixii oo dhan baa ku wada suganay shaksi shaksi u tatabucayaan halkanse waa amsilo waxa inoogu sugan wuxu uhi markaa sheekhu raximah llahu tacaala walahum waxa u sugnaaday oo macnaa waa lilmuxadisiina de oo anwaacdii dee xilmigan xadiidka iyo funuuntii kaba mid ah almuttafiqu almuftariqu haddii wow baa inoo taala halkana wasan kuma qabanayaba haddii almuttafiqu walmuftariqu aan wasankiina idhaahno allahuma mid buu ku qaban lahayo haddii qaadka hore la sukuumiyo walahum almuttafiq walmuftariqu taas laba idhaaho aan la xarakin qaadkaa hore waa qabanayaa laakiin walahum waxa u sugnaaday laakiin dabdigu waa kan muxadisiinta u sugnaaday almuttafiqu kii isagu iswaafaqay ee almufta waa markaa waa magac asna lafdi ahaan iyo khab ahaan buu isku waafaqay almuftariqu kala tegay shaksi ahaan waana kan tacriifiyay horta waa nooca magaciisa taas almuttafiq almuftariq ama almuttafiq almuftariq malaftu bayquuniyana waxaan soo aragnay in kolley inta badan alfaada iyo cibaaraadka alkedan ciraaqaad moodaysa inuu raacayay taasoo dee qaybaha kolley abyaada qaarkood waa siday halkan ugu sugnaydba ama sadri dhami ugu sugnaa hadduu kelimo ku kordhiyeyba marka almutalif iyo mukhtalif iyo almuttafiq iyo almuftariqna waxaad moodaysay cibaaradeedo macaan bayquuniyada aada u sariixsa marka la ego alfaada ama abyaadiisa iyo su anwaacda usoo tacriifinayo labadaas labada baydba waa lamay mid ahayn inta kale waa laba baydood moodaysaa yar sucuuba ay leedahay ba xataa laqbadoodi iyo waxyaalo oo kale iyadoo dee meelihii u asalkaana kale cibaaradooda sanay aada u saalantahay u macaan tahayba walahum almuttafiqu almuftariqu haddaba wahwa dheh almuttafiq almuftariq ama almuttafiq almuftariq maakii weeye lafduhu lafdigiisu iyo wakhaduhu waa dhawaaqiisii loogu dhawaaqayay iyo wakhaduhu dhigaalkiisu iyo qoraalkiisu muttafiqun ku iswaafaqsan uu yahay wasanhaan muttafiqu weeya uu iswaafaqsan yuu isku mid yahay maaha inuu isku dhow yahay oo dee marka xarakada iyo dhibcuhu ay kala soocayaan kan maaha waa lafsi keliya oo waa isku mid maxay ku kala duwan yihin waa tan laakin musamayaatuhu waa cidii lagu magacaabay magacan ama kunyadan ama waxaan adigu lahayn nisbadan musamayaadkii waa ashkaasi liciddatin macnaa ay taca dee tiro ay u sugnaato macnaa limutacadidiin waay ku isagu tiroobay oo dee mid wax ka badan oo macnaa waa meeshii magacan kuwa mushtarak laftiga una waa ka dhexeeya una laakiin laba shaksi baa kale leh falkaas baa la yidhaha almuttafiq almuftariq maa laftuhu waxa weeye huwa isagu maa kii laftuhu laftigiis iyo wakhaduhu khabkiisu muttafiqun ay iswaafaqsan yihiin laakin musamayaatuhu cidii lagu magacaabay waa ismigun baa isku mid ah almusama waa kala duwanyo waa cidii magacan lahayd liciddati adigu liciddataasi ay kala tegsan yihiin oo macnaa waxa weeyaan musamayaatu muftariqa macnaa liciddatin dadkiroobay ay u saaxiib yihiin oo tacaduday misaalkiina waa kan naxu bni axmed alkhaliili sibtati wadalika waxaa lo weyaana misaalku naxu bni axmed in axmed ninka la idhaha alkhaliili ee khaliil ah oo markaa maxaad odhan khaliil ibnu axmed waa magacaas waa khaliil waa magaci io waalidku axmeda sitati lisitatin waa lisitati ashkaasin wuxuu u sugnaaday weliba waaba laga badin karaane lix ruux baa magaca wadale oo lix ruux ayaa la yidhaahaa khaliil ibnu axmed mid kastaba waana istiba weyn weliba laakin istiba horta inaga kii qarnigii koobaad noolaa iyo kii qarnigii lixaad noolaa kala bay magacan wadaagsadaan inta aan sidaynoo kala dabaqaadka dadka aqoon istibaahu waa halkii un oo ma kala saarayo laakin dee dadka inuu macri dabaqaadka dadka ilmaamka u leh istibaahu wuxuu kasii imanaya ay markaa uu arrintu sii adag tahay marka labadan raawin ee ismigani ka dhaxeeya iyagu ay waxa weeyaan laba raawiyo isku wakti ahaa ay ahaayeen oo ama ay sheekya la wada kulmeen ama talaamiid iyo rag ruwaada oo iyaga ka wada wariyey labadiiba ay ka wada warinayaan oo waa laba ninoo isku wakti ahaa haddii aan xaggii sheekada ku kala saar lahayn inta badan dee waa kuwan iyo muhmeliinta noocaas muhmela muhmelka ay yidhaahaan iyo waxaa lagu kala saaraa si aan sharx nuqdada kusoo maray muhmalkii oo kale waa sheekhyada ay kaba wariyaan ama cidda kaba warinaysa haday dadka kala leeyihin waaba dee iyagana ninkii macrifaalka lahaa u kala soocaya laakiin markay sheekhyadii qaar wadaagsadaan ruwaadii iyaga ka warinaysa ee la wada kulmaa ay wadaagsadaan taasoo kale istibaah u adkaanaya waa kuwa dee markaa u baahan xidda aan dee babdin iyo in aada loo kala sooco ama labadinoo kala fog istibaahoodu waa yariya ninkii macrifo umuuraha u lahaa bal markaa lix weeye haddaba lixdii waa qismigii koobaad oo ilaa sideed qismiyay barkood dee u qaybiyaan halkani oo aan sharaxii baqoniyana mar dee walow doorkan dambe aynaan aqrin hore markii hore aan kusoo aragnayn waxaa kii koobaad wiye dadkii magacooda iyo magaca aabahooda iswaafaqo waa misaalkan aan hayno lixdiina xagga hoose ayuu tirinayaa waa dheeraynayaa dee safxadan iyo safxada kaleba safxada soo jeeda ilaa waxa weeyaan takale dhammaadkeeda waa qaadanaysa kolley waktina waa magacyo uun imakaalkan mujarada wax sucuuboy leedahay ma jirto allahuma sucuubada kitaabku wuxuu noqon karaa horta dee waxyaalo qaarkood magacyo soo yar noqnoqday ama uu sheegayo dabdigiisu inooma kitaabki inooma xarakaysto dabdigii waa iskaba yarin waxa weeyaan adkaanayaayo ruuxii meelo qaarkoodna haddii dee tasxiif dhaco oo khaba jiro taasna waxa weeyaan iyadana yar sucuubadeeda ay leeda o dee tasriifka bal haddii la fahmi lahaa kelimadu inay naaqis tahay maxaa kelimadii taan yeelaya ama si ay tahay taasna waa mid laakiin sida casharku waa kii maalinta dhaweyd la yaraaday igu socdo bal idinkaan idinku daynayaa maalin kasta inshaalla daqaa'iqda horean u yar khaas yeelaynaa wixii idinkaanay maslaxadiina taasi tahay waayo wixii adigu haddaan wax fisurun idin siiyo hadhowna dhici karta halkii aan lagaba soo qaadine mina aan hagaagu raacan ama laqbadiin hadduu raacdo aan hoosba loo dhaalcin kitaabkii kolley waa laga yaabaa juhdi anigu aan leeyahay oo aada kolkol meelo qaarkood dabdinteedii iyo umuuro khaasatan ama tasxiif sixitaankeedu kolkol uu yirda siisiyo onkuurdaseba laga yaabaa idinko iskawrda anugkooda aan gaadho ana weliba subaxdii kala ayadan doon laba gelin noqonaya haddana haddii halkaas de waa kalley yar waa laba hawl laba arrimood oo aan islahayn bal soo aqriya dhammaanna waan idin walidaa casharkan maanta matnigun baan ku joogaya waa soo wada aqriyi doontaan hadhowna wixii ama isku ku idinku joogsaday joogsigaasi xataa ismi haba noqdo kelimaad tidhahaan kado kelimadu maxaa ka dhiman haba noqoto waayo waxa kale e waa magacyo la tirinayo waxaan tidhaha waa ruuxii way ku adkaanayaan ma jirto laakiin meelo qaarkood baa dhici karta tasxiifya ama kelimaad naaqasi jiraan magacyo qaarkood baaba waxa weeyaan dabdinteedii aanay de si uu ruuxu u dabdiyo kelimaadka qaarkood baa ruuxu wuxuu looga jeedo wax looga jeedaba halkan oo hadduu kutubti luqada daaci uga fasirto laakiin taa luqa loogama jeedo waa wax kale bal aanu bal markaa garanahaynba hadii iyadoo kitaabka taasi wax kusoo noqnoqdo ay tahay laakin de in loo baraarugo warmahayo meelaha dambana oo kale way kusoo noqnoqon bal markaa umuuraha idinkooda eetalaqadna oo dhameeya وأحمد بن جعفر وجده حمدانهم أربعة تعده وxu شhekh رaحimه الlahu taعaalى ay wa minhu متaفiqi iyo مفتarqi qaybihiisii waxa kamid ah wa minhu dhe oo noocan aan haynin almتaفiq المفتarq waxa kamid ah أحmed بن جaعفari أحmed بن جaعفar horta magaca iyo magaca abah welibana wajadhu أحmed بن جaعفarkaas ee dad kala duwan baa leh awowgiina weliba xamdanu xamdan weyi wahm cida iyagu magacan leh wawda waxaan usoo qaaday un waa hadalka laqbada ee maaha inay wasankayno beydka inoogu jirteen wahum ragga axmed ibnu jacfar la yidhaaho ibnu xamdan ibnu xamdan arbacatun afar weeye afartaas oo adigu tacuduhu macnaha tacudu lmusama bidalika adigu aad tirinayso dee la tirinayaba ciddii magacaa lahayd ee laguma magacaabay halkana waaba istibaankii hore ka badan khaliil ibnu axmed kale faaida idinku suganna sabxada horena waynu eegi doontaano bal waayo faaida inoogu sugan oo culimo uu kaba soo naqlinayo axmed wax lagu magacaabo rasuulka ilaahay dabadiis salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee ruuxii ugu horeeyeyba inuu khaliilka ibnu axmed ee raqamka koowaad uu kaba dhiga ugu horeeya aabihii uu noqonayo wana faa-ido bal markaa inooguba sugano macnaa marka waxa weeye waktigii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal axmed bee cid loo yaqaaniya markaa la baxday may jirin oo lagu magacaabayay xataa dabaqadii ku xigtay oo saxaabadii oo dhan kuma jirtay taasi noqon bal markaa taabiciinta nafteedii wax taabici oo axmed la yidhaha kuma jiray noqonaysa waayo ninku xataa taabici bal markaa way dhici kartaa inuu xagga dambe kasoo gaadho waayo ninkiisuba taabiciinta qaar waa la kulmay bal markaa iyadna waa arrin kuba sugan oo haddaad doontaan marka dambe baxsi kale ataa ka geli kartaan bal marka waxa weeye taas haddaba istiba hadday sii hore khaliil ibnu axmed oo keliga ayd magaci iyo magacii aabbaha halkan maxay ku kulmeen waa magacii iyo kii aabbaha iyo kii awooga waana noocii labaad ama misaalkii labaad ee qismigani lahaayo waa dadka ruwaadda ah ee magacyadoodii iyo magacyadii aabbayaashoodi iyo awowyaashooda ay iswaafaqeen marka weliba wuxuu hi waa afar nin oo wada axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan la yidhaha ibnu xamdaan la yidhaha baa jira welibana arrinta usii adag waa meelaha istibahu ku adag yahay afartoodani waa isku wakti dabaqada way wadaagsadeen oo waa dabaqo keliya arrin kalena way jirtaayo wala ay kala duduwan yihiin sheekhyadoodu dhammaantoodna waxay ka wada wariyeen cabdillaahi la yidhaaho oo mid kastaba sheekiisa cabdillahi baa lagu magacaabaa walow markaa cabdillaahyadaasi ay kala duwan yihin sharaxaana waxaasoo dhan ay idinku wada sugan tahay waynu eegan doontaa waayo waa istibahu meelahu u adag yahay balcidday kala yihin sharaxi iyo guud ahaana maanta xataa haddii taxriif jira idinkaan ku daynaya ama de marka ay wax jiraan si aan markaa dambe bal kitaabka kaley laba cisho o dhan ba haysataane aa ugu noqnoqotaan haddaba waminhu waxaa kamida axmed ibnu jacfar ibni xan ayaa kaba mida noocan muttafiqi iyo muftariqi wajaduhu awowgiina xamdaanu weeye oo macnaha israacio waxaa kamida axmed ibnu jacfar ibni xamdan taas oo saddexdiiba ay wadaagsadeen hum wahum cidda magacaa lagu magacaabayna arbacatun afar weeye tacudu ay tacudu musama bidalika tasamidho aada tirinayso ciddii bal magaca magacyadaa lahayd bal halkaasna misaalkii labaad baan ku dhaafnay walahum ljawni abu cimraana walahumu weeye wasankuna hadda markaan aqrayn lakin imika ma walahum ljawni abu cimraana isnaani walaakharu ama walaakhiru min baqdana walahum muxadisiinta waxa usugan waa misaal saddexaad aljawniyu jawni oo abu cimraan oo nin nisbadaa leh oo reer sown la yidhaha aji kamid ahaa waa jiray waa nisbada horta ka hore abu cimraana oo abu cimraanna kunyadiisu ay tahay isnaani haddaba rajulaani ama wahuma cidda taa lagu magacaabay ee nisbada iyo kunyada iska waafaqay isnaani laba weeye laba walaakhiru bal dabdigaasaan raacayaa walow walaakharu anigu xarakadan soo dhigtay ay tahay balla dambigan kalena aan iska raaco walaakhiru ka dambe ee iyagu dabaqa ahaan u dambeeyo labadoodu way kala horeeyaan oo ishtibaahoodu halkan innaga mooye raggii aqoonta lahaa waaba sahlan iyo de way kala yar fog yihiin oo waxay ku kulmeen maba jirto ee ka dambe ee dabaqa ahaan u dambeeya labadoodu min baqdaana waa reer baqdaad oo baqdaad magaalada la odhanayay waana luqo luqaadkii ama dee magacan baqdaad bay kollay bandiyadeeda dhowr ahaa oo baqdaad markaa waa luqo kamida luqaadkii ismigani uba yimi oo baqdaadna waa tan aan naqaano baqdaadna waa luqo jirta oo daalka dambe uu nuun noqdo bedelkii haddaba ka dambe waa baqdaad xaggeeda ayuu ka ado waa reer baqdaad bal marka misaalka halkana waa kii saddexaad waxa weeyaan misaalkii koowaad waxaa ismiga ismiga abo inuu iswaafaqo misaalkii labaad ismiga iyo ismiga aba ismiga awogu inuu iswaafaqo misaalka saddexaad muxuu noqday kunyadii iyo nisbadii magaciyo magac aaba way ku kala duwan yihin laakiin waanay kuba suuroobin oo kunyadii bay kutubtii u imanaysaa saasunbu ku imanaya marka waa halka itifaaq iyo iftiraaqa kuba sugan yihin kunyadii iyo nisbadii misaalkiina wuxuu kaba dhigay abu cimraan iljawni waa laba nin midi waa reer basra oo waa ninkan aanu inoo sheegin xagga uu marka hore kasoo jeedo waana nin dee mashhuuran uma baahnayn ninkii inun ruwaad waxka yaqaanay in looga sheego aan u baahnayn waa nin taabiciy oo macruuf oo mashhuur ah cabdilmalik ibnu xabiib la yidhaaho waa taabici bal ninkaas isagu waa ka hore ee macruufkii mashhuurka nin labaad baa jira oo la yidhaaho ibnu cabdilxamiid aljawni walow uu moodo inuu ka dhigo aljawda nintii reerkee jawn reerkaa la odhanayo koore loo nisbeeyey inaanay ahayna wax kalaba tahay oo makaan tahay uu saaxibu fatxilmuqisa nasaxa uu kaba dhigo bal nisbadu waa nisbadii un si keliya haddii la doono dee ha ku kala dumaadeen siay noo soo socota macnahay kala leedahay labada kelimo ee iswaafaqay oo laba macnaha kuba kala timaadaan haddaba in labadaas baa mid kastaba abu cimraan iljawni baa la yidhaa tani waa nin mutaakhira dambe oo aad buu uga dambeeyey ka hore ka horena waa taabicigiio waa cabdi waata magaciisaba idin ya labana nin mashhuur aanu macruuf oo kutubta inoogu sugan kan dambe dee waxa weeyaan kutubtan riwaayada ama usuushan inooguma sugno waaweyne bal labadaas baa mid kastaba abu cimraan iljawni la yidhaahaa labadii hore haddaan ku socdo kan ka baydho markii hore walahum waxaa muxadisiinta u sugan oo isaguna ee anwaacda ama misaalkii iyo amsiladii noocan aan hayno kamida aljawn abu cimraan aljawniyu aljawniyna waa wasanka aljawniy abu cimraan aljawniyu aliftaas abu cimraanna waa idlaaqun abu cimraan aljawniyu ayaa iyaga kamid ah waxyaalihii amsiladii noocan isnaani wahuma isnaani laba weeye haddaba wal midi waa kii macruufka ahe waa ka hore eh walaakharu ka kalana haddaan kaada iska fadhisto ka labaadeen kaa macruufkee mashhuurka ahayna oo ninkaa reer basre macruufka ahaa aan ahayna min baqdaani waa reer baqdaad taas wey haddii aan wal aakhiru nidhaana ka dambe ee dabaq ahaan u dambeeya waana si fikriil ansaari iyada soo xarakeeyey taas walaakhiru min baqdaana wey halkaasna waan ku dhaafay kada muxamed bnu cabdillaahi huma min alansaari biftibaahi waa iyaguna laba shaksi oo kaleo laakiin noocina kaba mida si misaal afraad ah sidaas saas oo kale waxaa isaguna amsiladii noocan almuttafiq almuftariq kaba mid ah maxamed ibnu cabdillaahi maxamed ibnu cabdillaahi magacaas oo ah waa maxay magaciyo magacaa buu kulmay marka khaliil maxmed saas waa iskugu ayay isla mid noqonayaan laakiin muxuu la dheeriyey marka huma marka cidda magaca lihina wa huma min alansaari waa macnaa waxaad odhanba reer sudaaniba dheh oo sidee kada saasoo kale wuxuu anwaacda isagoo ama amsiladii muttafiq iyo muftariqa kaamida maxamed ibnu cabdillaahi rajulaani wahuma waxaana weeye rajulaani laba nin oo min alansaari labaduba ansaar ah taas weeye oo markaa maxaa raacaya maxamed ibnu cabdillaahi alansaariyu waxay ku kulmeen magacii magacii aabbaha iyo nisbadii oo halkan buu kii hore koobaad kaga duwan yahay misaalkan afraad ama noocan afraad ansaarkan baa ugu jirta wixii alie kaba noocan misaalkii kuba jiro ama almuttafiq almuftariq waa qaybihii ama amsiladii anwaacdii oo tan baa nooc gaara ka dhigaysa haddii maxamed ibnu cabdillahi una idha khaliil ibn axmed bay lamid ahaan lahayn haddaba kada waxa saas oo kale oo kuwa hore lamid oo amhiladii noocan almutafaq almuftariq kaba mid ah moxamed ibnu cabdillaahi wahumaa rajulaani waa laba nin oo min alansaari ansaar ka mid oo labaduba oo markaa isa soo gaadhay oo bal labadooduba xumayd utawiil iyo qolooyin kale oy xagga riwaayada ku wadaagsadeen iyaga wax laga markaa ay ka wariyaan baaba jira ishtibaah markaa waa adag yahay oo saas buu yihiba bisibaahi markaa magacani hada ama dee amarkooduba ama amruhuma mushtabi bishtibaahi arrinkoodu markaa waa mid ishtibaah u saaxiiba waa dadku wakti ahaa saddexdan arrimoodna ku kulmay sheekhyada qaar wadaagsaday markaa ishtibaah weeye haddii laba odhan laha halkan dee waan ay barhkood soo dhigteen be walow wasanka dawa ishtibaahin oo la tasniiyo macnaa waa ishtibaah kuwa u saaxiiba weeyaanoo arrintooda ay ka dhehgelayso ka laftigelayso ruuxii aan si fiican u kala saarin aan si fiican u kala bandin waayo waa halkii ishti markay isku dabaqayihin waa meelihii ishtibaahu kaba imanaye weeye iyaduna waaba dee kolley maqsuudki yasta loo jeedo oo macnaa arrintoodu waa arrin ishtiba isdhehgelaysa bal qolooyin kaleo lagu kordhinayo oo midna ka horeeya iyaga midna kaba dambeeyo na sharaxay kuba sugantao iyaguna markaa afarba ay amsiladu noqoto uma abubakr bnu cayaatin lahum halaasatun qad bayanuu maxalahum wuxuu yihi uma lahum waxa u sugnaaday umadu waa tartiibtii dikriga iyadoo de amsiladii buu inoo wadaa waana noocii sanaad waa ilaa sideed nooce misaalkiisii weeye lahum lilmuxadisiina muxadisiinta waxa maye uma gabadha waxba yaanan kala horraysin laqbada way qaban tambeed uma abubakr ibnu cayaashin waa intaa dabadeedna abubakr ibnu cayaasha lahum muxadisiinta ayuu u sugnaaday oo waa halkan oo dee waa iyaga marka laega amsiladii laba yimaadeen minhu waxaana kaba mid ah magacaas way ama dee uma abubakr lahum oo minhu waxaa ka mid ah abubakr ibnu cayaas ciddii laguma magacaabay taas halaaatun saddex saddexaasoo qad bayanuu ay caddeeyeen maxalahum haddii aan idhahno suma lahum macnaa waxaa iyaga muxadisiintii sii kuwii halkii horeba walahum almuttafaq almuftariqu walahum aljawayniin suma lahum waxaa u sugnaaday saa waxaa yar taxliilkiisa keliyo taasi ahay suma lahum waxaa u sugnaaday muxadisiinta oo aqsaamtii iyo anwaacdii ama amsiladii nooc aqsaamtii noocan almuttafaq almuftariq kamida abubakr ibnu cayaashin taas baa u sugan halaaatun wahum haddaba cidda lagu magacaabay magacaasi halaaatun saddex weeye saddexaasoo qad bayanuu culimadu ay caddeeyeen maxallahum waa dee maxalkooda ama meelahoodii ay kula caddeeyeen maxalkoodii ay caddeeyeen ay kala sheeg sheegeen oo waxay kala yihin ay kala sheegeen misaalkii sanaadna muxuu noqonayaa mid kunyadii shaksigu lahaa iyo magacii aabihii ayaa adu ama kunyadii ay labada raawiya waxa ka badan ay lahaayeen iyo magacyadoodii magacyadii aabbayaashood ayaa isku mid noqonaya taas weeye kii hore eeg wuxuu ahaa kunyadii iyo nisbadii baa isku mid noqotay kan inoo xigay ee aan kasoo baxnay ismigii iyo ismigii aabba iyo kunyadii tani waa maxay waa magacii aabba iyo kunyadii raawigu lahaa ayaa isku mid noqonaysa markaa saddex nin buu yidhi mid waa abubakr ibnu cayaashaynu hore halkii ugu soo maray meeshii kunyooyinka iyo barhkood ay magaciisa socba yidhahan kuna yidhahan kunyadiisan un baaba magac u ah waana ninkan xasa qariinkiisa ah waa zamiilka ama saaxirka dee xasa xagga werinta laga wariyo qiraa'adan dee caasir qiraa'ada laga wariyo waa ninka soo raaca xabsahan qiraa'adiisa ay mashhuurka tahay xasaynay muqoradii toddobada ayd ka mid maaha waa nin raawiya ee qaarigu waxa weeye ama muqorigaas ama ninka hadde quraada kaba mida waa caasim haddaba labadii raawiya uu lahaa mid waa xaf waa ninkaa qiraadiisa aad sabaxaadkii dee u horreeyey kitaabkay aad markaa caalamulislaami saa u wada gashay waayo dee naadir bay noqotay ay ahayd ba ilaa imakada batay qiraa'o kale waxa ay markaa la madbaciyo walow maanta ay tirtiraan taas iyo bal suuradana qayb weyna kaba qaateen ninka la socda weeyaan abubakr markaas raawiga labada kaasi isagu waa mid waana ka xagga hoose idin kuba dhigana horena waan usoo maray ka labaad iyo ka saddexaad ee la wadaagsanayana waa inoo soo dhito barhkood ay kala yar dambeeyeen way kala horhoreeyaan laakiin de waxay ku kulmeen magacan aabbaar iyo kunyadii ayay ku kulmayaan uma abubakr ibn cayaasha ama suma lahum waxaa u sugnaado isaguna sumad kole waa tartiibdikriyan qaybaha iyo kaba mida iyo amsilo anwaacdii kaba mida muttafaq iyo muftariqa abubakr ibnu cayaasin halaaatun wahum halaaatun saddex weeye qad bayanu ay caddeeyeen maxallahum وصالح أربعة كلهم نؤبي صالح نتبعهم وصالح وصالح أربعة أفر wy waa cinta magaca leh waaba daahir ruux keliya afar wey welibana kulluhum dhammaantood waa kullu waaxidi minhum dhaho mid kastoo afartaa kaba midig ibnu abi saalixin o mid kastaana waa ina abi saalix welibana istilaah waa sii adan yahayo asbaacun hum iyaguna weliba asbaacun asbaac weeye markaan wazanka aqrinana hamsada asbaacun waa de xarakadeedii markaan ayaan naqlinaynaa markaasaasay de isu bedelaan mutatawasil oo ibnu abi saalixin asbaacun humu marka halkana muxuu yahay waa qismigii lixaadi waa kan aynu ka soo baxnay cagsigii kani muxuu ahaa kunyadii raawigu lahaa iyo ismigii aabihii ayaa mid kala waafaqaya kana muxuu noqonayaa ismigii raawigu lahaa iyo kunyadii aabihii ayaa itifaaqu kaba imanayaayo mid kaleo dee taa la wadaagsanaya jira misaalkiina wuxuu inoo sheegay saalix ibnu abi saalix nin keliya hadduu yahay waaba dee sahlayo ninkaasubaad ogaanay waxaa kutubta ku sugan welibana mid sanaadna waa jiraayo raggan buu ka dambeeyey o raggani waa isku waqt mid sanaadna wuu jiraayo uu ka dambeeyey kaas saalix ibnu abi saalix afar noo laydhaah afartuba welibana de waalidadoodu waa mid kastaba isagun baa loogu kunyooday afartuna taabiciintii bay kaba mid yihiin afartu ciddii kale yihiinna halkaa hoose ayuu inoogu dhamaynaya xataa weliba barhkood sheekh raximah llahu tacaala waxaanu sheegayaa imanka mid muslim iyo tirmidu leya xadiidkayuu kaba wariyey ay kaba wariyeen bal markaasu xataa wuxuu xadinayaaba dee inta riwaayo inta de kitaabku ka sugan yahi wuxuu riwaayo ku leeya barhkood baa inoogu sugan waa faa'iido weyn bal taasba weeyaan oo iyadna waa noocii lixaad oo ah in raawiga magaciisa iyo kunyada aabihii ay iskaga mid noqdaan raawi kale iyo ay iskaga mid noqdaan bal taasna waa mid waana umuuro wada sahlan laakiin waxba aan kaba tegin kolleyna de waxyaalo waan arkaa sixid u baahan laakiin waxaan isleeyahay bal de haatan waktiga iyagu saxan lahayn way gaadhay ama hadhowna de idinskama tegaya waan isla eegi doona insha allah walow de meelo qaarkood ismi lama sixi karo oo de asmaad aan tahay lakin dhima laha wixii asmaad baan eegi doona wy wa minhum ma qismin halkan intaasi waa intii abyaadi aan markii hore laqbadeeda aan waday ama aan waxa weeyaan anixtaadkeeda intan ban in yar carabkan yar balin si ay sidii hore dariiqadii inoogu waafaqdo wa minhum ma qismin wa minhum ma qismin faqad wayushkiru kanaxwi xamaadin ila ma yuhmalu فإن يكن بن حرب أو عالم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد فهو ابن زيد أو ورد عن التبوذكي أو عفاني أو ابن منهال فذاك الثاني ومنهما في نصب كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياقف ولهم قسم من النوعين مركب متفق اللفظين في اسم لكن أباه اختلفا أو عكسه أو نحوه وصنفا فيه الخضيب نحو مصنعا نحو مصنع علي وابن علي وحنان الأسدي بسم الله الرحمن الرحيم waxay inoo socdo weli almuttafiq almuftariq lix noocna waan soo aragnay ama lix qaybood oo noocan uun leeyahay oo midba misaal laynaga siiyeyna amsiladu way tacdiyaysaa waxani waa misaalki un de dad kaleo iyaguna sidaa waxaan ula wadaagsanaya jira wa minhu waxaa kamida aqsaamtii almuttafiq almuftariq ma isagu ku iyo mid alitifaaqu fiihi balsan qadarinaya inagoo iswaafaqan isaga ku sugan isaga dhexdiisa ku sugan ismin magcuun yahay faqad keliya eg wa minhu waxaa kamida aqsaamtii muttafiq iyo muftariqa ma mid baa kamida ama ku iyo nooc alitifaaqu fiihi itifaaqa isaga dhexdiisa dhacay fismin magacun uu yahay faqad keliya oo waxan ay labada raawi ku kulmeen waa magac keliya laakiin maxaa jira oo dee taas suinay magacii aabaa iyo wixii kaleo dhan way ku kala duwan yihiin laakiin maxaa jira oo si ishtibaah u imanaya sanadkii buu ku imanayaa isagoo magacii keli aada ooni waxba la socon halkii intii itifaaqu ahayd un ah ooni wax kale la socon waa muhmalki kaas baa kaba mid ah oo itifaaqa halkaasun baabu imanaya wayushkiru markaasna waa dee iskaal gelayaayo marka uu yimaado sanadkii keli ku yimaado taas oo amarkiisiibaa iskaalgeli waana halkii itifaaqu kaba yimi kanaxwi xamaad ibn xamaadba weeye iyo wixii shabahaya sida sufyaan oo kale idaa maa yuhmalu oo waa iskaalku halku kaba imanayo maadna waa iska zaa'ido dee ilaa yama hadday kulmaan midbaa zaa'idan ahma adunbaa zaa'idaa idaa maa yuhmalu idaa yuhmalu haddii la ihmaaliyo oo magacii abihii la raacin ama kunyadiisii la raacin ama nisbadiisiiy wax ninka kale ay ku kala baxaan ay ku kala socmaan aan la raacin markaasaa iskaalkii imanaya oo imanka halka noocani muxuu yahay oo noocii toddobaad ah ismigii labadan raawi ama waxa ka badan baa iswaafaqaya horta waa mid wax kale iskuma waafaqsana haddii ismiga waxaan dhaafsani uu la socdo ishkaal maba jiro oo noocii way kaba baxayaan oo dee waa asmaadaa kaleen waxba ka dhexayn buu lamid noqonaya laakiin sanadkiibaa wuxuu ku imanaya ismigii oo keliya isagoon wax alla wax ka sooca kii kale isku magac ahaayeen aanu la socon markaa taas baa deeta ishkaalku kaba imanayao misaalka muxuu kaba dhigay xamaad oo kale laba nin baa aada inoogu shuhrooday waayo axmed dakar welibana isku wakti ah ee dad badanna ay la wada kulmeen iyaguna dad badan la wada kulmay oo sheekyo badan wadaagsaday asxaab badanna wadaagsaday midi waa xamaad ibnu salama waa ninkaas oo waxa wey ibnu dinaar midna waa xamaad ibnu zayd ibnu dirham midna waa dinaar midna waa dirham ogiyen kale labadaba markaasa muuqato dee carab inaan ahayn waa laga arka asalkood waa xamaad ibnu zayd ibnu dirham iyo xamaad ibnu zayd ibnu salama ibnu dinaar labadaa weye haddii haddaba zayd iyo salama ay kala raacsan tahay iskaal ma jiro dhibaata ma jirto laakiin marka sanadkii uu yimaado xamaad keliye markaasaa iskaal imanaya halkaasuu iskaal imanaya de kullayna markaa ruuxu waxyaalaha uu ku kala soocayo maxaa kaba mida sheekhyada rag ay wadaagsadeen uu jira rag aanay wadaagsan kala leeyihin uu jira haddii sheekha ay kala lahayd ay tahay ruuxu waa qariino uu ku kala sooco haddii laakiin sheekuba intii labadooduba ayla wada kulanto mid kastaaba wax ka wariyo ishkaalku waa adagye ruwaadii baa loo kacaya ruwaadii rag la wada kulmaa jira iyo rag ay kala lahaayeen raggii ay kala lahaayeen haddii ay meesha joogaan oo barhkood dee xamaadkaa hore mooye ka dambeba aanay kaba warin ama rag way kala geeri dambeeyeen xamaad ibnu zayd intay soo gaadheenba waxa weeyaan aan xamaad ibnu salamaba sooba gaadhin kuwaasna iskaalku uu yaraanaya dee markii waata dadkaa lagu kala sooco ninkii dee dabaqaad yaqaani laakiin markaa iskaalku muxuu noqon haddii sheekhyadana ay raggii ay ka wada dhexeeye ay yihiin asxaabtana ama tilmiidkana iyo raawigana raggii ka dhexeeye ay yihiin laakiin culimadu baabidkoodan bay ina siisaa halkan oo kale walaa meel idin tilmaami doono intaa wax ka badan iyo waxa sharaxa ku sugan wax ka badanba uu ku sugan yahay fiican tahay ee ruuxu inuu aqriyo bal ruuxii aad dee kitaabkaa dhib yaraan kuma helaysaan laakiin maktabadaha qaar baa laga helayahay ruux hadduu doono gacantiisa fasalkaa inuu ku qorto oo iskaba haysto oo bal markaa waxa weeye uu dee yarcinaayo waayo labada xamaad iyo labada sufyaan ayaa daabid lagu kala saara fasal ugu khaas yeelay dahbi weyo idiin tilmaami doono laakiin bal aan dabdigan eegno fa in yaku hadduu yahay ibna xarbin ina xarbi aw caarimun ama se caarim hamsadna waa markaa waa la deertin weliba caarimuna minteeda tanwiintaan kaba tegayna marka wasanka aw caarimun qad adlaqahu mid idlaaqay uu yahay fahuwa bnu zaydin ina zayd weeye awarada amase waa soo arooray ani tabudakiyi tabudaki ayuu kaba soo arooray ninkaas aw cafaana aw cafaani amase cafaan aw can cafaana we ama cafaani haddii la tasriifiyo weliba wasankana cafaani weeye imaka halkan cafaan buu ka soo arooray aw ibni minhalin amase xajaaj ibnu minhal buu kaba yimi isaga idlaaqiisa xamaad la idlaaqay fadaaka tani waa kaa labaadee uu dikrigiisa markii hore qariyey muu sheegina inay ibnu zayd mooye kii kale laynooma sheegina waa ninkii labaade waa ibnu salama ibnu salama mana aha inuu isagu ka dambeeye imaka taanimadani waa xaggan dikrigan une isagaaba ka horeeyo rutba ahaan ama dee kasii yar horeeyo kana hor dhintay marka imaka halkan muxuu inoogu sheegayaa sharax wixii uu ziyaadiyana waydun bal markaa sii kordhisan doontaan waayo wax weyn buu isa sii siyaadin doonaaba umuuro kalena way kuba suganta uu kusoo kordhin doonaan matniga nooguma sugnayn dadka rawaadaan yar kala eegaynaa haddii ninka isagu xamaad yidhi isagu ne horta rag baa dee istiraaxay kala leeyihin barhkood markay xamaad ay idlaaqaan way isagay riwaayadiisa badsadeen oo nin bay ujeedaan hadday ka kale waabay la kulmeene ay wax ka wariyaan way magacaabaan kuwa qaarkoodna taa cagsigedooda ka kale ay laazimeen daraaddeed ba hadday xamaad yidhaahaan sheekoodii ay badsadeen ayaa dee ay ku ujeedaan ka kale hadday wax ka wariyaanna way tasmiyadiisi ama waxbay raaciyaan oo saasay kalayihin bal markaa daalid bay nasiinayaan culimadu oo waxay leeyihiin imaka halkan haddii ninkan sanadka ilaaq xamaad yidhi en cid u tiirini uu yahayba sulayman ibnu xarbin kaa ibnu xarbi yidhi ama se caarib waa maxamed ibn fadl suduusi waa ninkii macruufka ahaa bal taas uu yihi oo uu yidhaha xamaad waxa u jeedaa kaasi xamaad ibnu zayd ee maha axmed ibnu salemtaa ku ogow oo bal taas oo kale kulle haddaan ninkii la odhanayeyna waa saas may adigu ka dambu inoo noqon bal markaa laakiin haddii uu ninka isagu xamaad yihi uu yahay ninkii macruufka ahaa ee waxa weeyaan sabuudaki la odhanayay ama se cafan uu yahay waa rag macruufiin oo raggani waa ragoo dee xufaadaba ama se xajaaj ibnu minhaar yahay oo xadathana xamaad yidhaahana iyaga ujeedadoodu taa ay idlaaqeen waa xamaad ibnu salama taasba weeye oo xamaad ibnu salama ayuu noqonayaa bal markaa xagga sharaxana wuxuu kasii kordhiyo ciddii aqwaashan kala tirino waabu u tiirinayaaye wayn eegan doontaan haddii a la yidhaho kulli haddaad min la yidhaahna kuwan kuwan dambe ayuu kuba biiraya bal sharaxa sii egta intani waa daabid kooban lakin halkaan idiin sheegaya waxa weeyaan dahabi ba raximah llahu tacaala markuu kitaabkiisan siyar o calaami nubala tarjamada xamaad ibnu zayd oo xamaad ibnu salmand waa mujaladku kusoo arooray un kaas uu dhamaynayo ayuu fasal dhigtaa uu umuurahan kagaba hadlayo isagoo weliba sheekadii ay wadaagsadeen magacyadoodii dhiganaya umuurahana sheekhu inoo tilmaamayo fasalkii haddaba labadooda kumuu khaas yeelinba markuu xamaadadii kaba hadlay iyagana hadalku joogay ayaa laba nin ba iyaguna lamid ah oo kolkol kaba ishkaal badan oo kuwan aad bay u tiriyaan oo dee maka halkan way noo koobantay haddaad tadriburaawi qaato oo kale magacyo badan baa tirsan oo ay kala leeyihiin iyo waxyaalo lagu kala sooco laakiin waa labada sufyaan iyaguna sufyaan ibnu cuyeyne iyo sufyaan thawri iyagana markaasuu soo dhigtaa oo rag markaa uu leeyahay hadday idlaaqaan sufyaankay ujeedaan uu kaba dhigo iyo kollay dee waaweyniye reeryaha ku kala sugo de way kala horreyen oo sufyaan ibnu thawri iyo sufyaan ibnu cuyeyne muddo dheer oo soddon iyo soddoon udhaxaysa geeri ahaan udhaxaysay oo kale waana muddo intaa labaataneedeedna labada xamaad way udhaxaysay marka rag dee ragga ayn labada hore aan soo gaadhin oo kuwa dambe usoo gaadhaa jirto markaa iskaalkooda inaga mooye iyagaanu kuba adkayn bal markaasu iyagana san oo kale buu u tasniifiya kale waa markaynu eegno waa saddex safxoo dhowdhow bay noqon waana mujaladka toddobaad ee kitaabkan siyar oo calaami mubalaa saddexa safxe ugu dambaysa waa marka uu dhamaado un waad arki doontaa waraaquu ku dhamaanayo waraaqda ka horeysa e waana dabcada shan iyo labaatankaan ujeedaayo shacib anaawud iyo qolooyinkaas ay taxqiisiya waana dabcadu dee qariib holo mid kalabana aan ognahay magaalada inay dee dadka qaar haystaan laakiin tan dee mashhuurkii waa taas ee markii hore la madbuceeye fiican weliba ka fiicanta kalena safxada waraaqda ugu dambaysa safxada ku xigta wey macnaa waxa weeyaan kitaabka un tarjamada xamaad buu ku dhameeya marka ay dhamaanayso faslun buu dhigan fasalkaasoo dhambe waa mufiid buu halkan u yahay hadal buu weliba ku khatimaa taasoo calayka bimacrifati dabaqaat innaas markaa dee waxaa korkaaga ah in dadka dabaqaadkooda waaye iskaaladu ruuxii dabaqaadka aada u yaqaano kolkol iskaalku waa yaraanaya kale laakiin wax kastaba wada iskaal ee bal dadka dabaqaadkooda baro bal markaa taasaa jirtay fasalkaas kollay maktabadan masjidka raxma de taalay hadii la furo de waayo inta badan waa xirantaan maqlay habeenkii waa laga yaaba inay furan tahay ruuxu waa wuxuu ka heli karaa sir waa mujaladka toddobaad safxaadka ugu dambeeya ama saddexa safxa ugu dambeysa fasal uu dahabi gacantiisa ku taxriiriyey ayaa jira oo isaguna mufiid ah oo halkan inoogu soo kordhinaya waayo waxyaalaha halkan ku aragnay mooye sufyaan ibn sufyaan labada sufyaan kala saarkooda inoo soo kordhinaya bal taas insha allahu tacaala kollay waynu laami doontaan ama dee waxay la tahay waa laga maarmaan ninkii isagu doonayay umuurahan macrifo iyo ama himada al hadee kii aan isagu umuurahan uga jeedina de isaga taasi waa xaggii haddaba wa minhu ma nooc itifaaqiisu qismi faqad wa yushkilu amruhu dheh ka naxwi xamaadin ida maa yuhmalu marka la ihmaaliyo fain yakun hadduu yahay ibnu xarbin aw caarimun qad adlaqahu mid idlaaqo xamaad keliya yihi fahuwa ibnu zayd ninkaasi waa ina zayd aw warada ama ilaaqi uu sul ka soo aroray waa ilaaqii xamaad can itabudakiyi aw cafaan aw can cafaana ama cafaan buu kaba soo aroray aw ibni minhalin ama ina minhal fadaka hani waa ka labaad axmed ibnu salama wa minhuma fi nasabin kalxana fi qabiilan aw madhaban aw bilyasi fi bol wa minhu aqsaabtii mutafiqa iyo muftariqa waxa kaba mid ah maa ku isaga iyo mid alitifaaqu fiihi weeye ama yaqacu litifaaqu fiihi itifaaqa dhexdiisa dhacaya uu dhacayo fii nasabin nasabkii un nisbadii uu dhacay oo ujeedadu waa waa nisbo wax kaa dee ruuxa nisbadiisii ayaa kala magaco haka kala dunaado laakiin nisbaa taala nisbadiibaa si keliya ah ayaa ku wada timiyo waa isku mid laakiin waxaan loo nisbaynaya nisbadani ay dee ruuxan loo nisbeeyey ayaa kala duwan intaas oo xagga lafdiga waa isku mid shaksigina waa ku kala duwan yao ninkii laba nin uma qaad nin keliya uma qaadanayse magacyadii baabad kala haysataa laakiin nisbadii baa ishkaal kaaga imanayaayo nisbadii baa dee u qaadan kartaa in wax keliya uun waxan dee haddii aad mid ahaan garanaysay in ruuxana wax loo nisbeeyey mafhuumka ad taqaaniyo ismigan dee nisbadan ama loo nisbaynayo un ay tahay marka halkaasa itifaaqu kaba imanayaayo halkaasay ku kala duwan yihin oo waxa midkood loo nisbeeyey ayaa ka duwan ka kale waxa loo nisbaynayo walow lafdigu lafdigii yahay marka muxuu yihi wa minhu waxaa kamida mutafiqi iyo muftariqi maa ku isagu alitifaaqu fiihi fii nasabi nisbadin uu yahay kalxanafiyiba weeye oo abi xanafiyiba weeyaan qabiilan oo de waxa weeyaan ba de de nusiba waayo qabiilan ilaa qabiilin ba wey isagoo dee kaloo nisbeeye yahay qabiil ahaan qabiilna waa laftigii waa la tarkiimiyo laftigii qabiila oo taadi saasay u dhacday aw madhaban aw nusiba ilaa madhabin ba wey amase madhabaan waaba kal xanafiyi qabiilan qabiila ahaan aw madhaban madhab ahaan aw amase si sifeeyo kan madhabta bilyaa-i waxaana ana u goynay hamsadii loo goyo wasanke ya ku sifeeyo ya kuba kordhi maxay ujeedadiisu ay tahay halkan imaka waxa inoogu sugan kutubtii nisbadan alxanafiyu way inoogu sugan tahay laakiin dadka nisbadaa le ayaa kala duwan barhkood qabiiladii reer bani xaniifa ee musaylimatulkadaab iyo reerkooda ahayd ayaa nisbadu ay tahay oo laba noo walaalo bukhaari iyo muslimba ay wax ka wariyaan oo magacyadoodu sharax idinku sugayin ayaaba kaba mida dadka nisbadaa loo nisbeeyey kuwana madhabtan abi xaniifa waa dadkan loo nisbeeyo de iyagu aan tiro lahayn haddii de bal marka la eego si guud aan ruwaada eegeyno maaha in dee inaan bikhusuusi kutubin mucayana sida bukhaari iyo muslim oo kala eegeyne bal taasna way fara badan yihiinba marka lafdigu waa alxanafiyo alxanafiyo ninkii waad aragtaa laba inay kalayin xaggaa qaladkaagama imanayo laakiin meeshii waxaa jirta e ruux hadduu qabiilada un haysto waxaa dhici karta ruuxii alxanafiyi oo dhan inuu yidhah waa reer bani xaniifa ninku oo halkaa kaba uu kaba yimaado ama se uu qaato un imaka dee saasaa imaka markaan noqono alxanafiyu madhabta abi xaniifun baan u qaadana qabiiladiba dihnigeedna kuma soo dhacayse in markaad magaca aragtaba kutubti ku aragtay alxanafiyu aad tira ninkani waa ninde madhabtiisa madhabta abi xaniifa haystay oo xanafiyimadaaba ad u qaato taasaa imaansi imanaysa marka maxay tahay taasi de waa umuurihii baa deeta ay tahay in la kala sooco laba noo noo magacaabiiba waxay u nisbaysan yihiin dee waa qabiilada kolle xaggan kalena marka ruwaada si guud la eego waa la helaya iyo culimadaba dad nisbadaalo iyagu aan yarayn oo badan itifaaq iyo ikhtilaaf halkaasu kala sugaya lakin waxaa jirta bacd alculamaa waa say mudaahir oo kale uu kuba socday yar kala duwa oo xanafi labadita madhabta iyo tan qabiila alxanafiyi uu ku daayaayo dee marka la eego qaacidadii tafsiirkana inay qoladu xaniifa yahaydo waa siday kuba iman lahayd kolleyba qaacidada labadaba tan kalena si loo kala farqiyo ya buu raaciyay mudaahir oo kale waa tan uu leeyahay o bilya sifiyo marka maxay noqotay markay madhab noqoto alxaniifiyu qaacidadii tafsiirkooda kolley maaha laakin alxaniifiy waa farqin daraadeed tan alxanafiy haddii saa la yidhaha waana kala soocayin oo dee uma baahna waxa weeyaan w taa la kala saaray wa minhuma fi nasabin kalxanafiyi qabiilan qabiila ahaan oo macnaha ay tahay mid dee xag qabiil loogu nisbeeyey aw madhaban madhab ahaan oo xag madhabeed looguba nisbeeyey ruuxa aw amase si sifee kan madhabta filiyaiyo oo ya raaciyo alxaniifiyu dhe taa ku sifee oo alxaniifiyu dhe marka iyada haddii taa ad tahayna isla markaaba jiraan way markaa ku kala socnaanayaan bal laba meelood oo alamuliyo kutubta iyaguna rag badan oo ragga dambe ah oo culimaa nisbadoodu ay tahay na oo laba meelood ay aamu labadaba ay kala tahay oo e culimada in badan ay mid ahaan bay u nisbaysay inta kalena cid baa la helayaa oo iyadna tamaama xagga hoose inaguma sugan yahay bal eegta insha allahu tacaala wallahu subxana watacala ala bismani raxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf اlmursaliin sayidina wmulana muxamed nabiy lmiy wcala alih wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna wla tajcal fima calamtana wabalan calayna intaan casharka bilaabin kalley waxbaan balan baan lahayn saaka inaan waxyaala hore soo yareekeenaan isla yar eegno dee ay daqaaiqda ugu horeysa casharka aan ka dhigaynaa si aan casharka wixii ka dambeeya bal waxaan ka gaadhsiin karna aan ka gaadhsiino waayahay bal markaa wixii aada soo aragteen waayo waxaad soo arkaysaan waa dee halkaysin ama aada taxriif u malaysaan ama laftiguba ama waxba isu kintaago maaha un inaad dee taxriif soo helaysaan ruuxii waxbuu u yar baahan yahay sibsaar macnihiisii uu ku joogsanaya ama wuxuu buu is odhanayaa talow kelimadan insan masax bay ku tahay iyo wax kale waayo qaybtan aan haynana kolley jaanibka aada bay u saarayno kollayna eegiddaas iyo ku noqnoqodkaasi aad buu idinka nafci badan yahay oo idinka waxtar badan yahay sheegiddan anigu sheegayo oo wax idin dhaafiyo waxaan idin dhaafiy dee waxaa idin keesheen ma wax laydin sheegay laakin tani waa juhdigiinii iyo dadaalkiinii way fiicnaydna in kitaab kolle sitaa lagu wada wado on qayb idin siiyo dhammaantii laakiin waktigii iyo waxyaalaha iska wada celiiliya bal imika maxaa oqyeno waa furan yahay inagoo bal eegeegaynoo de aydan saddexaad ahayn waye hata halka horead bilowda qiraa'adaadan leeya waxaa tili awalu man samiya wa awalu man sumiya fi lislaami sumiya waa ficilku majhuul buu binaysan yahay tanna waxa malaa waa ficilkan buu leeyahay fatasha bal iyadoo fatasha yaftishu fatsan kol hadduu baab baraba yidhi oo wixii waa eegyeegitaankan iyo baarbaarkan fatashtu canhuna iyadna waa takfiif buu leeyahay oo markan xaggiisii waa markaad de aada weydiisa saaltu wastaktaytu fi darab doondoonkii baan kuga xeeldheeraado isagii baan